أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo mu'asasada alkataib ayaa baahin doonta saacadaha soo socda filim dokumentari ah kaasi oo looga hadli doona konton sano kadib dilkii culimmada ay u geysatay dowladdii kacaanka ee siyaad barre dowladda xabashida itoobiya ayaa si rasmi ah xarigga kaga jartay biixireenka alnahda kaasi oo muran xooggan uu kala dhexeeya dowladaha masar iyo suudaan warbaahinta ugu caansan dalka kenya ayaa murtad axmed madoobe ku sifaysay in uu yahay dabadhilif derbi adag u ah saliibiyadda kenya ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korartay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi maamulka riddada ah ee puntland ayaa ciidamo geeyey deegaano ka tirsan gobolka sool oo kooxda riddada ay qorsheynayso in ay ka fuliso qorshaha doorashooyinka ee ay wadato kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhaba maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaasi
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran mu'asasada alkataib ayaa baahin doonta saacadaha soo socda filim dokumentari ah kaasi oo looga hadli doona konton sano kadib dilkii culimmada ay u geysatay dowladdii kacaanka ee siyaad barre walaalkeen ismaaciil salaad ayaanu goordhow arrimahaasi ka waraysannay waad mahadsan tahay walaalka saacadaha soo socda ee galabta mu'asasada warbaahinta alkataib insha allahu tacaala waxay baahin doontaa muuqaal lagu faaqidayo dhacdadii lagu laayay culimmadii soomaaliyeed kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii oo hadda laga joogo muddo nusqarni ah filimku wuxuu isdultaag ku samayn doonaa dhacdadaasi waxaana ka qayb qaadan doonaa marti kala duwan oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi iyo sidoo kale culimo ka mid a dadkii uu xilligaasi xiray nidaamkii kacaanka ee maxamed siyaad barre balse ka badbaaday toogashada culimada loo geystay kuwaasi oo si dhow ula socday dhacdada wuxuu filimku sidoo kale soo xigan doonaa masaadir iyo macluumaad ku aadan waxyaabihii laga yiri ama laga qoray dhacdadaasi culimada lagu laayay filimku waa filim dokumentari ah oo socon doona muddo hal saac iyo bar dadkuna ay aad u wada sugayaan waana keed taariikhi ah oo ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dib u xusuusinaya culimmadoodii rabbaaniyiinta ahaa ee marxaladaasi adag hor istaagay nidaamkii shuuciga ahaa ee la dagaalamayay diinta islaamka ee uu hogaaminayey maxamed siyaad barre filimkani ay soo saartay mu'asasada alkataib ee saacadaha soo socda soo bixi doona wuxuu ku soo aaday iyadoo maanta ilxaadka iyo kufriga iyo diin la-aanta ay ka dhiidhiyeen culimmadaasi uu maanta mar kale soo rogaal celiyey isagoo taageero ka helaya maamulada riddada ah ee gaalada reer galbeedka u shaqeeya waxyaabaha filimkan uu xambaarsan yahay rasaa'ilka haddaan isdultaag kooban ku samayno waxaa ka mid ah in mujaahidiinta maanta jihaadaya ay yihiin ehelka iyo dadka ugu dhow ee culimmadaasi maadaama ay ku taagan yihiin waddadii ay ka tageen oo ay raadinayaan ku dhaqanka shareecada islaamka in dalka lagu soo rogo islamarkaana ay ka hortegayaan afkaaraha gaalnimada ee la doonayo in dalka laga hirgeliyo sidaa darteedna ay mujaahidiinta maanta waajib ku tahay in ay wehel ka dhigtaan oo ay dugsadaan qisaskoodii iyo mawaaqiftoodii ee ay ka tageen culimmadaasi shuhadada ah sidoo kale filimka wuxuu xambaarsan yahay in jiilka maanta jooga uu xusuusinayo filimkan taariikh ifaysa iyo mawaaqif qiimo badan oo ay god u galeen culimmadaasi iyo in maanta nusqarni kadib weli dadkaasi la bogaadinayo go'aanadoodii sharafka iyo cisiga lahaa ee ay doorteen oo ay ku tageen wuxuu filimku sidoo kale muujinayaa inaannu xasuusanno dadkii diinta nafurka u sameeyey sida maanta dad soomaaliyeed oo mujaahidiin ah ay nafur ugu samaynayaan diinkan oo ay ogaadaan mujaahidiinta maanta jihaadaya in dhabbaha ay ku taagan yihiin uu yahay mid qori isku dhiib ah oo hortood dad usoo shahiideen loo soo xiray loo soo dhibaateeyey kadibna ay naftooda u hureen waxyaabaha sidoo kale filimku uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah in dadku ay kala bartaan dadka taariikhda ay keediso ee qisaskooda uu waarayo iyo kuwa taariikhdu ay khashinqubka ku tuurtay waxaa xusid mudan in maanta dadkaasi aan ka sheekaynayno konton sano kadib kuwii laayay ee murtadiinta ahaa in aysan jirin cid isweydiinaysa meel ay ku dambeeyeen taasoo cibro ugu filan dadka maanta jooga filimka waxyaabaha sidoo kale laga qaadan kara waxaa ka mid ah in madaxii dowladdii kacaanka siyaad barre iyo kooxdiisii waxay culimmadan ugu yeeri jireen wadaad xume laakiin maanta konton sano kadib waxaa dadku ay ka marakacayaan inay shuhado ahaayeen oo dhiigooda u huray diinkan ducaadda maanta iyo mujaahidiinta maanta noolna waxaa imaan doonta maalin iyagana jiilka soo socda ay sidaanoo kale uga sheekayn doonaan qisaskooda oo kuwa ku tilmaamaya hadda inay argagixisan yihiin ay taariikhdu iloowi doonto sidii ay u ilowday siyaad bare iyo atbaacdiisii waxyaabaha kale ee filimku uu xambaarsan yahay rasaa'ilka waxaa ka mid ah in kuwa maanta doonaya inay soo nooleeyaan aragtida ilxaadka iyo kufriga iyo calmaaniyadda iyo dimuqraadiyadda ay ogaadaan in rajo suurtogeli weysay ee nusqarni ka hor oo dad culimo ah ay u istaageen inay ka hor tagaan oo dhiigoodii sharafka lahaa u huray oo culimmada loo dhibaateeyey inaysan maanta si sahlan uga hirgelin karin dalka iyadoo maanta culimmada iyo mujaahidiinta iyo dhallinyarada noolba ay hubaysan yihiin oo quwad ay leeyihiin oo ay doonayaan ku dhaqanka shareecada islaamka inay ka hirgeliyaan soomaaliya filimka marka rasaa'ilkaasi ayuu xambaarsan yahay dabcan qofkii daawadana waa uu ka dhex arki doonaa insha allahu tacaala waa filim aad u xiiso badan oo runtii juhdi fara badan ay kusoo bixisay mu'asasada alkataa'ib rajaynaynana inay dadka soomaaliyeed ee muslimka ah wax badan u bidhaamiso insha allahu tacaala filimkani galabta ayuu soo bixi doonaa markii uu soo baxana dhegaystayaasheenna waan usoo gudbin doonaa biidn illaahi tacaala aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad dowladda xabashida itoobiya ayaa si rasmi ah xarigga uga jartay biixireenka alnahda kaasi oo muran xooggan uu kala dhexeeyo dowladaha masar iyo suudaan waa kan walaalkeen khaalid xasan kadib sanado badan oo muran iyo hardan xagga biyaha ka dhashay uu socday ugu dambeyntii dowladda xabashida etoobiya ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jartay biyo xidheenka weyn ee alnahda tallaabadan oo dadka itoobiyaanka ay u arkaan guul weyn oo ay xaqiijiyeen dhanka kalena ay u adkaadeen loolankii kala dhexeeyey masar iyo suudaan munaasabadan oo ay goobjoog ahaayeen inta badan hogaamiyaasha dowladaha bariga afrika ayaa maanta si rasmi ah xarigga looga jaray biyo xidhinkan waxaana si rasmi ah u dah furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda adisababa abiy axmed malaayiin ituubiyaan ah ayaa u dabaaldegaya dhacdadan oo ay u arkaan mid taariikhi ah oo sanada dheer kadib ka saari doonto mugdigii ay la noolaayeen hogaamiyaasha goobjooga ka ah xafladan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha koonfurta suudaan salfakiir madaxweynaha kooxda riddada xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kenya william ruuto ra-iisul wasaaraha barbaduus mia mutli ra-iisul wasaaraha swatini miso dalamini gudoomiyaha guddiga midooda afrika maxamuud cali yuusuf iyo madaxweyne ku-xigeenka tiimid xokeeyaha guud iyo madaxa guddiga dhaqaalaha afrika kaliifargatiti iyo kuwo kale dowladaha masar iyo suudaan ayaa si rasmi ah uga maqan xafladan maadaamaay alqaahir iyo qarduum ay sheegeen inay itoobiya leexsatay xaqii ay kaga lahaayeen biyaha webiga niil ee laga dhisay alnahda mahadsaned khaalid warbaahinta ugu caansan dalka kenya ayaa murtad axmed madoobe ku sifaysay in uu yahay dabadhilif derbi adag u ah saliibiyadda kenya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba dhinacyada saameynta ku leh maamulka dalka kenya ayaa xukuumadda nairobi ugu baaqay inay la safato maamulka shaaldiriirka kenya ee khilaafka xooggan uu kala dhexeeyo kooxda ardada soomaaliya warbaahinta ugu caansan dalka kenya ayaa daabacday warbixinno ay ku sheegayaan in dagaal ogaha murtadka ah ee axmed madoobe uu derbi adag u yahay dowladda salbiyadda kenya uuna yahay shakhsi mar walba ka shaqeeya danaha dadka salbiyiinta kenyaanka ah maqaalo iyo warbixinno lagu daabacay wargeysyada iyo mareegyo si aad ah looga akhristo kenya ayaa maamulka shaaladirarka jubbaland ku sifeeyey derbi adag oo kenya ka hortaagan waxay ugu yeeraan weerarada argagixisada oo ay ula jeedaan camaliyaadka mujaahidiinta warfaafinta kenya ayaa u soo jeedisay xukuumadda uu madaxda ka yahay william ruuto inaysan dhexdhexaad ka noqon loolanada ka jira gobolka gedo ayna la safato maleeshaadka maamulka axmed madoobe waxay sheegeen in hogaamiyaha maamulka shaaladirarka jubbaland uu u dekanoobay fulinta masaaliixda dowladda salbiyadda kenya iyagoo tusaale u soo qaatay sannadadii uu farmaajo hogaaminayay kooxda riddada oo uu kenya si cad ula saftay siyaasiyiin iyo xubno hore xilal uga soo qabtay dowladda kenya ayaa ammaan kala dullaacay murtad axmed madoobe waxayna xukuumadda nairobi ku cadaadiyeen inaysan ku fiirsan dagaalka kala dhexeeya xasan gurgurte oo ay garab siiso maleeshaadkiisa ku sugan deegaano ka tirsan gobolka gedo hogaamiyaha maamulka shaaladirarka ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ayaa si buuxda ugu jira gacanta dowladda silbiyadda kenya wuxuuna xukunka ku joogaa taangiyada kenya iyo diyaaradaha maraykanka ninkan ayaa ku lug lahaaday welina ku lug leh falal dembiyeedyo ka dhan ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqanay jubbooyinka iyo gedo mahadsanid abuusheyba ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korartay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay ruux soomaaliya kasoo jeeda dilkan ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay magaalada darban ee gobolka kawaasulu natala ruuxa la dilay ayaana ahaa ganacsade soomaaliyeed ruuxa soomaaliga ah ee ay toogteen burcadka koonfur afrikaanta ayaa lagu magacaabi jiray cabdi xuseen fiidow wuxuuna ka mid ahaa dhallinyarada sida aadka looga yaqiinay magaalada darban ee uu ku ganacsanayey goobjoogayaal ayaa soo sheegay in marka la dilayay ganacsadahan soomaaliga ah uu salaada cishaha kusoo tukaday masjid ku yaala xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay kadib dabley hubaysan ay halkaasi ku toogteen ciidamada dowladda koonfur afrika oo goobtaa soo gaaray goor dambe ayaa sameeyey baaritaano aysan kasoo bixin wax natiijo ah dilkan ayaa qayb ka noqonaya dilalka sida joogtada ah looga geysanayo dalka koonfur afrika dadka soomaalida ah sanad kasta ayaana lasoo diiwaangeliyaa dilalka tobanaan ganacsato ah oo sidoo kale la boobo hantidooda toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii magaalada cabtown lagu dilay ganacsade soomaali ah oo lagu magacaabi jiray cabdifataax maxamed beeryare mahadsanid cabdulqani maamulka riddada ah ee puntland ayaa ciidamo geeyey deegaano ka tirsan gobolka sool oo kooxda riddada ay qorsheynayso in ay ka fuliso qorshaha doorashooyinka ee ay wadato walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya ciidamo ka tirsan maamulka riddada puntland ayaa la sheegay in la geeyey deegaano ay ka mid yihiin boocamo iyo deegaanka falariyaale ee gobolka sool halkaasi oo la sheegay in kooxda riddada ay doonayso inay ka fuliso doorashooyin iyadoo u sii maraysa maamulka waqooyi bari ee dhowaan lagu dhawaaqay deegaanada maleeshiyaadka la geeyey ayaa la tilmaamayaa inuu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka puntland eliyaas xismaan lugatoora oo si weyn u diidan in halkaasi laga qabto diiwaangelinta doorasho ay wadato kooxda riddada gurguurtay wararka ayaa sheegaya inay ciidamo toos uga amar qaatay eliyaas xismaan lugatoora oo ah ku-xigeenka deniya halkaasi tageen kuwaas oo loo diyaariyey inay xabad kaga hortagaan cid kasta oo isku dayda inay diiwaangelinta ka fuliso deegaanadaasi tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka ka dhex taagan puntland iyo maamulka waqooyi bari waxaa sii kordhayay xiisadda u dhexaysa labadaasi dhinac oo ay horinayso dowladda riddada ee gurgurtay puntland ayaa horey u sheegtay in deegaano ka tirsan sool iyo sanaaga oo sheegteen maamulka waqooyi bari ay hoos tagaan puntland islamarkaana aysan halkaasi ka hirgeli doonin damaca doorasho ee gurgurte mahadsanid marwan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhaba walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha eemad oo ka tirsan qabiilka boqol hore ee dega wilaayadan xafladdii gebagabada kulankan oo lagu qabtay deegaanka dalandoole ee hoosaga magaalada baydhabo waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan kulankan waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo wilaayada islaamiga ah ee baay ay u qabatay malaaqyada iyo waxgaradka beesha iimid taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan muddo lix maalin oo uu socday kulanka ayaa la isdhaafsaday qodobo muhiim ah iyo in beesha iimad ay xoojiso kaalinteeda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika gebagabada kulanka waxaa laga akhriyey bayaan dhowr qodob ka koobnaa in beesha eemad ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa inay ku difaaci doonto naf maal iyo adin intaba nambar labo waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka ah u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka shahaadolo diriirnimo iyo ficilada gaalnimada ah ee uu wado maamulka riddada ah ee koonfur galbeed oo ay fadhigiisu yahay magaalada baydhabo nambar saddex hoggaanka dhaqanka beesha eemed wuxuu si dhow ula socdaa iskudayada gurcan iyo ficilada foosha xun uu wado cadowga doonayo in fidno ka dhex abuuro qabaa'ilada walaalaha ah ee ay beeshu dariska yihiin waxaan ballan ku qaadaynaa in aan ilaalin doonno midnimada muslimiinta iyo safkooda kana hortegi doonno cid kasta oo doonayso in ay qalqal geliso amniga iyo nabadda ay ku nool yihiin bulshadeenna
xubnihii malaaqyada ee ka hadlay xafladda deegaanka dalandoole ee oosag magaalada baydhabo waxaa ka mid ah malaaqa guud ee beesha eemad malaaq naxariis salaad yaa mayboana naxariis salaad xasan yalyara may mas-uulku ahaa beele reer eemad yaa mas-uulku ahaa guud meel kasta roobda haddaan ilii magaawe awjaa farow may ogaadaase haddama eraga hayna adoo guriga gabta guriga gabaldhakoe kalana beele reer eemad dhatiya inti adaka jarta insha allahu may ballanka qaadnay ani eleentaa walkalahan qaad jasaaka allahu khayran taasaan un may ballanka qaadane beel reer eemedane ee may kale ballanka qaadane ee horna lan aragne beele reer eemad meel kastaya degaasu isinba ogsantiin ee dhulbilaaranga degaasu meela haddii una roogna dolan doolo laku bilaawo ilaa baydhawo ada ku seedaase ha ka wareegsaas lagun dheeri antaha qaadase ee may buaha dhulkan laka jahaadahay haabar bagunkur haw dhiirtan eh beele reereemada degaas mujaahidiin horna may ka dhibaatoyn lan allanki laamaga haka degaalamoonna haraab kaste neef gaaleelangoorye hobus hanagadaw neef gaaleelangoorye allahu akbar may kale ballanka qaadane eni mujaahidiinta ma asho ena
sheekh fu-aad maxamed khalaf oo kelimad muhiima ka jeediyey xafladda gebagabada kulankaas ay waxauu beesha eemad uu kula ballamay inay garab istaagaan jihaadka ka socda bariga afrika jihaadka aan ku ballannay baan wadaynaa laba mid baa dhacayso inaan ku shahiidno ilaahay dartii noola dilo iyo allah inay kelmaddiisa kor noqoto waana ka shakiyena qofka ilaahay la jira waa guulaysanaa annaga iyo beesha eemid oo ka mida beelweynta boqol hore ka mida waxaan isla qaadannay diinta ilaahay inaan u dagaalnano maalkeenna ku bixinno nafteenna ku bixinno ilmaheenna aan gelinno allaahna wuxuu noo ballanqaaday raayada tawxiidka haddaan qaadno dhul badan oy gaala leedahay alle inuu ka taagi doono allaahu akbar allaahu akbar
ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay oo soo xiray kulanka beesha eemad iyo wilaayada ayaa ugu baaqay dhaqangelinta wixii lagu ballamay hiraabtodhan haggala fadhiyey walalaha gorfeeyay buuga buusam akhyaarta haddaraasag walaayadah warkaniinku jeymaha erne buuga buusami hatana haata lanki walkala towin fasaxanyi yah lanki walkalka towin fasaxanyi haangaan la hilmaamaynaynka dar erakor jasaakum allaahu khayran may eed farxad weyneynka aha waayelada hortay ku muuqda oo wejijo dhalaalahayo khayrka iyo wanaag anta ka qaadadaay ikhwaani bayaankii hadda walaalka akhriyaay oo beelaha kubahi unina mayla araayo ishadhawaayne bogaadini talaada unina geeba ku hayne ogda walbaha wadwadni una laftarkayn ma fadhiyna runtii bayaan eedan qiimo badan ahaayay walaayada iyo beelama mayl ku faday bayaankaas inasa wadajir aan dhaqan geliyaan una dhanaga kayna ma iska dayaane walaagii tabartayna aanu riino siin la dhaqangelin isin diyaaratiina ballangaadeen ani dhaqangeliyasan baarak allahu fiikum jazaakum allahu khayran waxyaabaha muhiimka ah oo runtii lan helmaamo korno bayaanka ka orori mayb kumadaha ama ka shaagdan ani mayla raayusan naf iyo maal iyo tala iyo ra'yi iyo qalan iyo walkasta jihaadka la kabiifada in isan diyaarin leetay in kabiyaasan waayalay dhalinyaro walba un ku reeb badaan hadal eedan qiimo badan waay hadalkaasi inay ofidaan reerow diyaaratiina jazaakum allahu khayran kulankan ayaa daba socda kulamo toddobaadyadii u dambeeyey dhex marayey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay iyo qaar ka mid ah qabaa'ilada dega wilaayada waxaana horay wilaayada ay sidan oo kale ula kulantay beelaha laysaan hariin iyo luwaay oo dhammaanba lagula balamay in naf iyo maal ay ku bixiyaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid abu ayman ugu dambayntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga baay ayaa dowladdiiniah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayadaasi walaalkeenna xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya dowradan oo socotay toban maalin oo xiriir ah waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana ka faa'iidaystay in ka badan saddex boqol oo qof oo ku nool deegaanka wardhujeeley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool muddadii dowrada ay socotay waxay qeybaha kala duwan ee bulshada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci a oo wax badan ay ka faa'iidaysteen toban maalin kadib dadka deegaanka ayaa sameeyey martiqaad iyo soo dhoweyn heer sare ah waxaana deegaanka ka qabsoontay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada rabdhuure culummo nuqabo waalidiin waxgarad ganacsato iyo marti kale sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ahaa culummadii ka qayb gashay munaasabadii gebagaba u heed dowradan ayaa ugu horeyn kelimad tawciyaa goobta ka jeediyey nabigeen calayhi salaatu wasalaam maylku dhahaley nabiyaalka sidii ooba ilaahay ka tala galay diinna lagu dhahaley nabigeen calayhi salaatu wasalaam dhahalkiisay may wahe diin wahe diintana teew diintii ilaahay laha ee rabbulcaalamiinkiina abuuradi diintitiisa lagu dhahalay oo islaam ah ina addiina cinda allahi alislaam diinka ilaahay oroys may wahe islaamna ma leedo diin kale ilaahay oroys maku jirta lan kasta oo diinga haysad ero wala islaamnaman hayna diingaan haysad ero diin ma nagadaayama been lay walaagas diinta dhabtee may wahe jirto ilaahay subxaana wa tacaala hadijiyey ilaahay ogoli ilaahay raallanka nagada inilka caabudo lankay qobsadoon ilaahay raallaka ay
qaar ka mid a salaadiinta iyo waxgaradka degmada oo iyagana munaasabada ka hadlay ayaa kelimaad dardaaran u badan goobta ka jeediyey maysiinkala dardaarmaane diinka ilaahay anila barada may hujaysadaan anamad kasta waliba waa hujaysadaan dad badan oo noomada hujaysadaayaana aami ah war leeraw lanka diinkiina kudagow yali walbarashadiiya kudagow yali adduunyana kudagow adduunyada geegi ulaadaha iyo waayalna dhagaalaya madna kudagow hoob wal kale qabduwa mankana ku tabe hensher ka waaro ku reebe maddo ma kudagow adduunyadii maddo mal kudagow wali fadaha ay soo toddobaatan jir ay siyeetan jir ay beertiisa taaba miskeedi ka bad waxa tukureed gaal ku gada fadaha hemi jeemeela roog hegin wali diin ilaahay ma barada kor may weer wiinanay waayali masqantaayno masqan waayali anagatay walma barada korno leey walaalayaal walayo wal dareeraw una la isku dhaadhaasiinay ma wal dareeraw ma ah may dardaarmay dooridu way jebi gabaa wal barshada ili jebi gabaani wal barshada ili jebi gabaani hore dooridu tan la bilaawmay dooridu tan say way leeday wal barshe lamu taway baa lan ku wala barday u ma fafayleetan say haata waa hanun dooridu inta maalmood guraaw dooridu wali leeray ha handfiik horbad eegdeen qalba fiiga leeyahay qalbaga fiigas qalbaga fiiga lanki ilaahay jeeli qalbigeena fiiga
waxa munaasabada ka hadlay qaar ka mid a dadkii ka faa'iideystay dowladda iyagoona dhanka kale soo bandhigay qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay mar maadaan nicmadan taanaha ilaahay waafidi nicmo kool maan ilaahay waafidiyaan maadiyaan qaala tacaala ilaahay ba ayadiisa eray wain tacuduu nicmatallaahi laa tuqsuuhaa nicmadaasaa ilaahay mahadiyaan tan lamaad may mahadiyaan walaayada islaamkii hagaalqaalidi doorida yaa mahadiyaan arlaawad may niska kooytaydan muslimiin ah diiwaaninka weeli samicnaa wa adacnaa waliin weeli weeroogii dhewnay waan koy diigaadha ninkuweeli diindada ninkuweeli ilaahayni anfac qolmada ninkuweeli nimiisanjaclaka qab معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك خبي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك
دين الإسلام
ليس القريب قريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن
إن الغريب لحق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن
لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن
marka laga reebo duruustan sharciga ah ee ay qaateen bulshada waxaa sidoo kale loo soo bandhigayay aflaam jihaadiya oo muujinaya jabkii iyo halaagii gaalada iyo murtadiinta ka qabsaday duulaankii ay ku soo qaadeen shareecada raxmaanka waxay dowladan daba socotaa silsilada dowraad ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka qabanayay deegaano hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhuure kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mida dadka deegaanka mahadsanid abuuxasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu